ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa saddexda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida oo bayaan ka soo saaray dhulgariiradii ku dhuftay waddamada suuriya iyo turkiga daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal oo ka digtay cudurka ka dhalan kara fadhiga badan weerar midiyeen ah oo lagu dilay haweenay maclimad ah oo ka dhacay waddanka faransiiska askar yuhuuda oo lagu dhaawacay weerar keligii duulnimo ah oo ka dhacay dhulka falastiin ee la haysto tobannaan qof oo rayid ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo militariga ruushku ay ka geysteen gudaha waddanka yukrain isbahaysiga carbeed oo dad shacaba ku dilay duqayn ay ka geysteen dalka yemen iyo ruushka oo sheegay in haddii la isku dayo in laga guulaysto uu adeegsan doono hubka nugleerka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya weriyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka hogaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaan ka soo saaray dhulgariiradii ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegaya bayaanka oo ka soo baxaya hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ciwaan looga dhigay tacsi taageero iyo duco ku socota walaalaheena muslimiinta ah ee turkiya iyo shaam ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون
hordhaca bayaanka ayaa lagu sheegay in dadka ku dhintay ee burburka ay ka mid ahaayeen qaybaha shuhadada ee uu sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu horeyn wuxuu bayaanka la hadlayaa shucuubta waddamadaasi waxaana lagu yidhi shucuubtayna muslimka ah ayaan islaamka ku walaalownayow iyo ehelkeenna sharafta leh turkiga iyo suuriya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana xanuunjiyey oo aan la murugoonay imtixaanka idinku dhacay iyo dhibaatada ka dhalatay dhulgariiradii ku dhuftay dhulalka islaamka kadibna naga ilmaysiiyey qalbiyadeenna waxay la dildilaaceen korarka dadka ku waxyeeloobay iyo kuwa ku shahaado qaatay iyo way tiradooda kor u dhaaftay tobannaan kun allaah ayaan weydiisanaynaa in uu caafiyo kuwii ku dhaawacmay uuna u naxariisto kuwii ku shahiiday sidoo kalena uu la kulmiyo kuwii ay jeclaayeen shahaadadana uu ka aqbalo shuhadadeenna baariyaasha ahna geeya guryaha sarsare ee jannada hana ku irsaaqo ajarka ambiyada shuhadada iyo sidiiqiinta ehelkeenna sharafta badan ee turkiga iyo shaam dhibkani idin asiibay waa imtixaan idinku socda idinka iyo ummadda muslimka ah waa imtixaan iyo tijaabo lagu qiimeynayo dulqaadkiina iyo iimaanka aad allaah rumaysan tihiin allaahna naga dhigo kuwii u toobadkeena dhankiisana magangelyo ka raadsada أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
intaas kadib waxaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida uu la hadlayaa muslimiinta caalamka uu sheegay inay ka gaabiyeen u gurmashada walaalahooda muslimiinta ah ee ku waxyeeloobay dhulgariirada waxyaabaha xanuunka ku reebay qalbiyadeena waxaa ka mid ah in la qiyaameeyey ehelkeenna shan maalmihii ugu horreeyey ee imtixaanka ma aysan helin gurmadka iyo kooxaha wax badbaadiya waxay ahaayeen kuwo aan helin aalado ay ehelkooda burburka uga soo saaraan waxayna adeegsanayeen gacmahooda oo ay dhagxaanta ku qaadayeen mar haddii aynu dayacnay xaqii aynagu lahaayeen mar kale ma habboonayn inay u dhintaan gaajo iyo qabow iyagoo aan haysan wax kaalmo ah ama gurmadda ah aan ku tartanna inaan ku sadaqaysano wax weliba oo aan awoodno oo isugu jira kaalmo iyo garab istaag waxaa laga yaabaa in alle inoo naxariisto sidoo kalena uu noo dhaafo kagaabistii aan ka gaabinayo xuquuqdii ay nagu lahaayeen walaalaheenna isla markaana uu naga aqbalo towbadeenna dhulgariirada iyo waxyaabaha argagax leh ee dhulka ka dhaca waa kuwa lagu fiirinayo iimaanka qofka waana degniino rabbaani ah oo allah ku cabsi gelinayo si ay dadka isaga ugu soo laabtaan dembi dhaafna u weydiistaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا
markii ay dhacdo dabayl waxaa laga garan jiray wejiga nebiga sala allahu calayhi wasalam cabsi uu ka qabo inay hordhac u noqoto maalinka weyn ee argagaxa ah markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyadana caaisha u sheegay in ummaddiisa kuwa ugu dambeeya uu ku dhex faafi doono dhulgariirka ayaa waxay u weydiisay rasuulka rasuulkii allow mana la halaagayaa iyadoo ay nagu dhex jiraan kuwo fiifiican wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi haa haddii ay xumaanta soo ifbaxdo alimaam ibnu abi dunya wuxuu soo guuriyey qiso muujinaysa fiqigii uu lahaa sayidina cumar ibnualkhadaab allah ka raali noqdee markii ay madiina gilgilatay xilligii khilaafadiisa waxaa la sheegay inuu hor istaagay dadka isagoo la hadlaya ayuuna yidhi dad yahow dildilaaca wuxuu ku yimid waxaad idinku samayseen allah naftiida ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee haddii uu mar kale ku soo laabto idinlama sii deganaanayo ayaa lagu yidhi bayaanka hoggaanka mujaahidiinta alqaacida ay ka soo saareen dhulgariiradii turkiga iyo suuriya سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر waa hagaag qaybo hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal ayaa ka digtay cudurrada ka dhalan kara fadhiga badan maxamed daare calisow ayaa warbixintaas soo jeedinaya xilligan casriga ah dunida waxa ay noqotay mid si weyn ugu tiirsan teknolojiyada oo sannadba sannadka ka dambeeya waxaa ku soo kordhaya qaybo kale oo cusub inta badan waxa uu isbeddel weyn ku yimid nolosha aadanaha marka loo eego qarniyo hore oo horumarka la gaaray uusan jirin dadkii hore way ka caafimaad iyo cunto qaadasho badnaayeen dadka iminka nool waxaana badnaa dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda qofka baadiyaha ama miyiga ku nool waxa uu ka caafimaad badnaa kanku xilliga ah ee ku nool magaalooyinka waxaa aad u batay shaqooyinka fadhiga dheer lagu qaato taasina waxa ay keentay cudurro sida ay sheegayaan seynisyahanno baaritaanno ku sameeyey waxa ka dhalan kara fadhiga badan caddaymaha baaritaannada la sameeyey ayaa muujinaya in fadhiga dheer oo xilligan caadi ka ah nolosha uu khatar ku yahay caafimaadka dhakhaatiirta ayaa dadka waaweyn ee qaangaarka ah kula taliyey in fadhigooda uu yaraado isla markaana dhaqdhaqaaqa ama socodkooda uu bato si ay ugu yaraan u helaan caafimaad wanaagsan dalka maraykanka iyo waddamada yurub waxaa dadka ku dhaca cudurro badan oo ka dhashay fadhiga badan sida ay ku warameen dhakhaatiirtu su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah intee jeer ayaan u baahannahay inaan ka kacanno kuraastayada waa imise xaddiga ama qadarka ugu yar ee nashaadaadka ama firfircooniga loo baahan yahay si looga hortago saamayn xun oo ka dhalan karta fadhiga wakhtiga badan qaata daraasado dhowr ah ayaa isbarbar dhigay jawaabaha iyo doorashooyinka ay bixiyeen in badan oo ka mid ah shaqaalaha xafiisyada keliya shan daqiiqo oo socod ah daraasad ay sameeyeen seynisyahanno ka tirsan jaamacadda colombiya ee dalka maraykanka laguna daabacay joornaal wax ka qora caafimaadka sayniska iyo jimicsiga ayaa lagu soo bandhigay waxaa la gudboon dadka fadhigoodu uu badan yahay cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen in dadka fadhigoodu dheer yahay nus saac kasta looga baahan yahay keliya shan daqiiqo oo socod ama jimicsi ah si ay kaga hortagaan waxyaabaha dhaawaca ama dhibaatada ku ah caafimaadkooda daraasaddan waxaa ka qayb qaatay kow iyo toban ruux oo muddo siddeed saacadood oo xiriir ah uu mid kasta ku fadhiyey kursi si loo ogaado waxa iska beddela caafimaadkooda iyo jimicsiga ay u baahan yihiin waxa keliya ee loo oggolaa ayaa ahayd inay cunaan cunto fudud ama aadaan suuliyada ka hor inta aysan aadin shaybaarka caafimaadkooda lagu baarayay dadka ka qayb qaatay daraasaddan waxaa loo oggolaaday inay isticmaalaan laabtoobka kuna hadlaan taleefanadooda buugaagna akhristaan muddo siddeed saac ah oo fadhiga lagu guda jiray cilmi baarayaasha daraasaddan waxay kormeereen ka qaybgalayaasha si aysan u samaynin jimicsi yar ama mid badan waxaa laga cabbiray dhiiga sonkorta caafimaadka wadnaha cilmi baarayaasha daraasaddan waxa ay ogaadeen in qiyaasta ugu fiican dhaqdhaqaaqa qofka ay tahay in soddon daqiiqo kasta oo uu fadhiyo ay tahay in uu socdo shan daqiiqo ama uu dhaqdhaqaaq jimicsi sameeyo tani waxay ahayd qadarka keliya ee sida weyn hoos ugu dhigay sonkorta dhiigga iyo cadaadiska dhiigga intaasi waxaa dheer nidaamkan socodka shanta daqiiqo ayaa boqolkiiba konton iyo siddeed saamayn weyn ku yeeshay hoos u dhigista heerka sonkorta dhiiga marka loo eego dadka fadhiya maalinta oo dhan ee wax jimicsi samaynin dhammaan xaddiga socodka ayaa si weyn hoos ugu dhigay cadaadiska dhiiga afar ilaa shan marka loo eego fadhiga maalinta oo dhan tani waa hoos u dhac weyn marka loo eego hoos u dhaca aad ka filan lahayd jimicsiga maalin kasta muddo lix bilood ah ayuu yidhi hogaamiyaha daraasaddan oo lagu magacaabo doctor keith diaz cilmi baarayaashu waxa ay sidoo kale si xilli xilli ah u cabbireen heerarka niyadda daalka iyo waxqabadka garashada ee ka qaybgalayaasha intii lagu guda jiray imtixaankan dhammaan nidaamyada socodka ee la sameeyey waxa ay muujinayeen daal laakiin geeska leh waxa ay horumar weyn oo dhanka niyadda u ahaayeen dadka ka qaybgalay imtixaanka cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen waxa keliya ee hadda loo baahan yahay in ay tahay in qofka uu si joogto ah dhaqdhaqaaq u sameeyo amaba jimicsi muddada uu ku guda jiro shaqada fadhiga badan sidoo kale waa inaad isku daydaa oo talada ku darsataa inaad hesho jimicsi maalinla ah si aad u yarayso khatarta cudurrada wadnaha iyo cudurrada kale ee dabadheeraada
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuunu idinkaga imaanayaa markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya weerar midyeen ah oo lagu dilay haweeney maclimad ah ayaa ka dhacay waddanka faransiiska xafiiska dacwad oogista dalka faransiiska ayaa sheegay in haweeney maclimad ah lagu dilay gudaha iskuul ku yaala koonfur galbeed dalka faransiiska war ka soo baxay xafiiska dacwad oogista ayaa lagu sheegay in haweeneydan ay u geeriyootay dhaawac daran oo kasoo gaaray caloosha waxaana intaasi lagu daray in lix ruuxii weerarka geystay wargeyska kasoo baxa dalka faransiiska ayaa daabacay in haweeneydan la dilay ay ahayd maclimad luuqada isbaanishka ka dhigta fasalka koowaad ee dugsiga sare booliiska faransiiska ayaa waxay sheegeen in ruuxa dilka geystay uu ahaa arday wax ka barta iskuulka uu falka ka dhacay kaasoo weerarka kadib gacanta lagu dhigay islamarkaana wax laga weydiinayo sababta ku kaliftay inuu dilo maclimadiisa saddexi tobankii setembar ee sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ayay sidan oo kale arday shan iyo toban jir ah wuxuu tuuray qoorta ka geliyey maclimad wax ka dhigtay dugsiga sare ee ku yaala waqooyiga faransiiska waxaana macalinka soo gaaray dhaawac iyadoo ardayga lagu eedeeyey isku daydil dhanka kale askar yuhuud ah ayaa lagu dhaawacay weerarka ligii duulnimaha oo ka dhacay dhulka falastiin falastiin wararka ka imaanaya dhulka falastiin ee la haysto ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska maamulka yuhuudda kaasoo geystay khasaaro soo gaaray ciidamada gumaysiga rag hubaysan oo falastiiniyiin ah ayaa rasaas ooda kaga qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska yuhuudda oo ku taala magaalada aljaniin waxayna dhaawaceen ugu yaraan laba ka mid ah askarta weerarka kadib waxaa goobta si nabadgelye ah kaga baxsaday raggii fuliyey weerarkan oo ay yuhuudda tiradooda ku sheegtay lix ruux goor dambe warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah raggii fuliyey weerarkan kadib markii ay dhaawac u geysteen ciidamada yuhuudda dhanka kale toban ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday iska hor imaad ka dhacay magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed ee dhulka falastiin wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegtay in in ka badan boqol ruux oo ku dhaawacmay toogashada ciidamada gumaysiga la geeyey goobaha caafimaadka kuwaasoo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo culus goobjoogayaal ayaa sheegay in iska hor imaadka uu ka dhashay kadib markii askar yuhuud ah ay weerar ku soo qaadeen magaaladaasi yuhuudda weerarka ah ayaa la kulmay iskacaabin xoogan oo kaga timid dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa halkaasi ka geystay tacdiyaad ay ka mid yihiin xabsi wadareed lagula kacay qaar ka mid ah dhalinta deegaanka ku sugnaa dhanka kale toban qof oo rayid ah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday duqeymo militariga ruushka ay ka geysteen gudaha wadanka ukraine ciidamada ruushka ee duulaanka ku jooga dalka ukraine ayaa lagu eedeeyey in gudaha dalkaasi ay ka geysteen duqeymo laayaan ah kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday goobo rayid ah mas-uuliyiinta dowladda dalka ukraine ayaa sheegay in militariga ruushka ay duqeymo culus ku weerareen magaalada kherson ee koonfurta dalka ukraine waxaana weerarka ka dhashay khasaare dhimasho dhaawac leh oo soo gaaray dadka shacabka ah gudoomiyaha magaalada kherson oo ku waramay wargeska independent ayaa xaqiijiyey in duqayntu ay galaafateen nolosha ugu yaraan shan ruux halka lix iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen wuxuu intaasi ku daray in sawaariikhdu ay burburiyeen dhismayaal dhowr ah oo ay dad shacab ah degnaayeen sidoo kale weerar gantaalo ah oo ay ciidamada ruushka ka fuliyeen magaalada diniboro ee dalka ukraine ayaa waxaa ku dhintay tiro dad shacab ah oo ay caruuri ku jiraan madaxweynaha kiyef ayaa sheegay in gantaalada culus uu ku habsaday guri ka kooban sagaal dabaq kaasoo gebi ahaanba burburay sida lagu arkayay muuqaala goobta laga soo bandhigay maamulka ukraine ugu magacaaban magaaladaasi ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in tobanaanka ruux ay ku dhinteen weerarka duqaynta ah ee lagu beegsaday dhisme la degan yahay oo goob saxmad ah ku yaalay colaadda xalka loo la-yahay ee ka aloosan gudaha wadanka ukraine ayaa galaaftay nolosha dad badan oo isugu jira shacab iyo ciidan oo kasoo kala jeeda labada dal ee ruushka iyo ukraine dhanka kale isbahaysiga carbeed ayaa dad shacab ah ku dilay duqayn ay ka geysteen dalka yemen wararka ka imaanaya wadanka yemen ayaa ku waramaya in tiro dad ah dhimashoyo dhaawaca ku noqdeen duqeymo ka dhacay xad beenaadka u dhexeeya wadamada yemen iyo sacuudiga warbaahinta maxalliga ah ayaa tebisay in ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah ay dhimasho dhaawac ku noqdeen tir gantaalo ah oo ku soo dhacay degmada shaada ee gobolka sacda ee wadanka yemen ila wareedyo ayaa xaqiijiyey dhimashada hal ruux iyo dhaawaca laba kale taasoo galaafatay duqeymo ay taxaalufka carbeed ku garaaceen magaalo dhacda xadka sacuudiga afhayeen u hadlay maleeshiyaadka xootiyiinta wuxuu tilmaamay in faldembiyeedkan la mid ah oo ka dhacay isla degmadaas kaasi oo hal ruux lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay afhayeenka xootiyiinta ayaa weeraradan ku eedeeyey isbahaysiga carbeed oo ay horboodayaan sacuudiga iyo imaaraadka oo dalka yemen ku jooga duulaan marmarsi looga dhigay la dagaalanka maleeshiyaadka xootiyiinta balse khasaaraha ugu badan howlgalladoodu oo wax ay ku noqdaan dad shacab ah oo reer yemen ah ugu dambeyn ruushka ayaa sheegay in haddii laysku dayo in laga guulaysto ay adeegsan doonaan hubka nukleyarka golaha ugu sareeya taalada waddanka ruushka loo yaqaano duma ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha putin uu isaga baxay heshiiskii hubka nukleyarka caalamiga ah ra-iisul wasaaraha ruushka ayaa isna xaqiijiyey in dalkiisa uusan u hogaansami doonin mucaahadadii start oo ay ku midoobeen dowladaha leh hubka wax gumaada ee nukleyarka waxaana ku qasbanaan doonaan in aan adeegsano hubka nukleyarka haddii uu cadowga isku dayo in uu guuldaro daran la dhexalsiiyo ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha ruushka dagaalka ka holcaya dalka yukrain ayaa sababay inay isku dhacaan dowladaha reer galbeedka iyo ruushka
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafeynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله